faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkanigu reediyo cadaado waxaa kusoo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu daroon ururkii lasuna oo maantay magaalada dhuusamareeb ee galmudug uga dhawaaqay gudda ay ku sheegeen inay soo xuli doonaan xubnaha baarlamaanka lamad ee galmudug kadib marka ay kasoo horjeesteen guddigii dhowaan ee soo magacawday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibsinta iyo dowladda federaalka ee soomaaliya khilaaf u dhexeeya madaxne ku-xeenka hirshabelle ku-xeenkiisii qaar ka mid ah waxgaradka deegaanada hirshabelle oo maanta ka taagan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa qarax lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka deegaanka lafoole ee gobolka shabeellaha hoose oo ka dhacay duleedka deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho xildhibaanada cusub ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha jubbaland oo madaxda jubbaland ku idayey burburinta maamulka jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo maanta magacaabay labada madaxweyne ku-xigeen ee maamulka jubbaland taliska ciidanka buliiska ee deegaanada galmudug oo war ka soo saara dalalka qorshaysan oo maalmihi lasoo dhaafay mas-uuliyiin ka tirsan maamulada puntland galmudug lagu geysanayay gudaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee puntland iyo galmudug wasiire ka tirsan maamulka hirshabeelle oo sheegay in dadkii ugu badnaa ay ku barakaceen fatahadda webiga shameelle ee maraqaybo ka mida deegaanada hirshabeelle maamulka somalilan oo sheegay in ciidamo kale ay geyn doonaan goobihii dhowaan ay ka baxeen ciidamada u goostay dhanka maamulka puntland intaasaad maqasheen waxaa ahayn qodobada ugu dooka roon warka duur ee redio cadaado goor u diyaa gurba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan waa duur talaada taaqada ku aastaysan tahay labayo labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban sagaal iminkii haatana kusoo dhawada warkii oo dhan urkayla sunna ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ee galmudug uga dhawaaqay gudda ay ku sheegeen soo xuli doonaan xubnaha baarlamaanka lamaad ee galmudug kadib markii ay kasoo horjeesteen guddigai dhowaan ay soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta iyo dowladda federaalka soomaaliya madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir al xasan ayaa magacaabay guddiga doorashooyinka iyo khilaafaadka dowlad goboleedka galmudug kadib warqad ka soo baxda xafiiskiisa magaalada dhuusamareeb ee galmudug guddigan oo ka kooban ilaa koob iyo toban xubnood ayaa ka shaqayn doona wejiga labaad ee dhismaha galmudug iyo doorashada maamulka galmudug taasoo dhowaan ka dhici doonta magaalada dhuusamareeb ee caasimadda gobolka galgaduud arrintan ayaa wasii daraysaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka horey ugu dhawaaqday guddiga farsamada maamulka galmudug oo ka koobnaa saddex iyo toban xubnood balse ururkii la suunaya gacanta ku hay dhuusamar iyo gurcel ay ka biyidiideen guddigaasi maadaama aan wax xubno aysan ka siin dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta ee dowladda federaalka soomaaliya oo guddigaasi magacowday guddigan uu soo magacaabay madax xukuumadda galmudug ayaa waxaa la sheegaya in qeybo ka mid a maanta is casileen laba xubnood oo ka mid a guddiga doorashooyinka ee xal uu ku dhawaaqay madaxa xukuumadda galmudug ayaa maanta lagu soo warramayaa inay iska casilin xilkaas kadib markii ay sheegeen in ku qanci waayeen siday wax u wadaan ururkai la sunaya gacanta ku haya kaas oo khilaaf imanka u dhexeeyo dowladda federaalka iyo ururkaasi khilaaf u dhexeeya madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ku-xigeenkiisa qaar ka mid a waxgaradka deegaanada hirshabeelle ayaa maanta ka taagan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe magaalada jowhar oo ah xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna caasimada maamulka hirshabeelle ayaa waxaa ka jira khilaaf u dhexeeya madaxda maamulka hirshabeelle iyo sidoo kale waxgaradka deegaanada hirshabeelle oo maalmin lasoo dhaafay kulamo uga socday magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe khilaafkan ayaa salka ku haya guddigii dhowaan ay soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta ee deegaanada hirshabeelle kaas oo ahaa guddiga xuduudaha ee deegaanada hirshabeelle khilaafkan ka jira magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa u dhexeeya madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle iyo sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi iyo waxgaradka deegaanada hirshabeelle oo maalmihi lasoo dhaafay kulamo uga socdeen magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe khilaafkan ayaa yimid kadib markii waxgaradka deegaanada hirshabeelle ay madaxda maamulka hirshabeelle ay ka codsadaan in loo daaya magacaabista guddiga xuduudaha ee deegaanada hirshabeelle balse wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle uu ka biyadiiday in loo fasaxo in waxgaradka deegaanada hirshabeelle soo magacaaban xubnaha guddigani ee loo magacaabay xuduudaha deegaanada hirshabeelle arrintaas ayaa waxay sababtay in mar kale khilaaf uu soo kala dhex galo madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ku-xigeenkiisa waxaana hadda xiisad arrintaasi ka dhalatay laga dareemayaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe wuxuuna saameyn uu ku yeeshay howluhu shaqo ee maamulka hirshabeelle xildhibaan aadan faarax kala dir oo ka mid a xubnaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle oo la hadla raadiyaha hadaado ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya waxgaradka deegaanka iyo sidoo kale maamulka hirshabeelle iyo sidoo kale khilaafka u dhexeeya madaxda hirshabeelle oo ka dhalatay xubnihii ay soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta ee maamulka hirshabeelle xubnahaas oo loogu talagalin ka shaqeeyaan xuduudaha deegaanada hirshabeelle aadan faarax kala dir oo xildhibaan ka tirsan hirshabelle oo sii hadlayay ayaa sheegay in waxgaradka deegaanka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hirshabelle looga baahan yahay inay wax ka qabtaan dhibaatada dhanka ammaan ee ka jirta deegaanada hirshabelle sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday in deegaanka aan loo horjeedin qalasa siyaasadeed oo mar kale gacnaha ay la gasho hirshabelle oo olba aan ka shaqayn qaybo ka mid a deegaanada hirshabelle
wasaaradda arrimaha gudaha ay mas-uul ugu tahay xaduudaha waajiba iyo ilada inay soo magacaydo yaase la magacaabaa wax walba in qabiil lagu magacaabo waa laga fiican yahay guddi xadguud markii la magacaabaayo qof aqoon u leh xadguudda ay hirshabeelle la wadaagta isteedada kale ama sida koonfur galbeed ama sida galmudug oo kale ama banaadir waxaa la rabaa dadka deegaanka xadguudaha degan oo aqoonta u leh meesha xadguudda u yahay in loo magacaabo wasaaraddan waxaan isleeyahay hadraacay u martay waa had sax ah maadaama ay magacaawday qufraac ah oo degan xaduudaha markaasna muxuu ahaay xaduudihii hirshabeelle in lasoo afteeyo waajib dastuuri ay tahay wasaaraddu marka arrintaas way ka fikirtay isteedyada kale dad aqoon u leh oo xaduudaasi soo calaameeyo ayay hirshabeelle u magacaawday xaduudada sagaalka xubnood waa dadka xaduudaha degan ama macnaha aqoonyahana laga soo xulay si ay u soo celiyaan xaduudi hirshabeelle waa in ay fahmaan dadka reer hirshabeelle waxa meesha lagu magacaabay qaab qabiileed in loo mara magac ahaan ballan xildhibaanka wuxuu xusay in haddii taas ay dhacdo maamulka hirshabelle lagu kala tegi doono islamarkaasna ee qaar ka mid a beelaha deegaanada hirshabeelle maamulka hirshabeelle ay ka bixi doonaan inaan la magacaabo shaqadooda waxay tahay ilaalinta xaduudaha bas wax kaloo qabanaya male guddigaana waxay tegayaan xaduudda aan la wadaagno koonfur galbeed oo ay soo calaameynayaan xaduudaha bayna micnaha yihiin ilaaliyaha xaduudahaasi noqoto xaduudaha wasaaraddan waxaan ka rabnaa in dadka reer hirshabeelle aysan ku furin duuq siyaasadeed iyo kala shaki oo ay dalmooyinkii keentaa baarlamaanka si loo ansiciyo konsulkooda uu noqdo mid miro dhala midda xaduudaha yaana lagu xulaamin wasaaradda xaduudaha waxaa loo soo xulay yaa aqoon u leh xaduudda hirshabeelle ay la wadaagto maamul goboleedyada diliska hannahay faahfaahin dheereed ah ayaa ka soo baxaysa qarax lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan deegaanka lafool ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo maanta ka dhacay duleedka deegaanka ceelasha biyaha ee magaalada muqdisho faahfaahin dhareed ah ayaa kasoo baxaysa qaraxgaystay khasaaraad ku jiray mashii dhaawac oo goora ka dhaca deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada caasimada ah ee muqdisho qaraxan oo ahaa miino ayaa waxaa lagu sawirramaya in lala eegtay gaari nuuca raaxada ah oo ay la socdeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka deegaanka lafool iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo waardiye ka ah mas-uuliyiinta deegaanka lafool ee gobolka shabeellaha hoose islamarkaasna kasoo mabaxay magaalada caasimada ah ee muqdisho dagaalamayaasha al-shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda qaraxaas ayaa sheegay in lala eegtay madaxda maaliyadda ee deegaanka lafoole ee gobolka shabeellaha hoose imaan axmed cadow iyo qaar ka mid a askarta ilaalida u ahayd gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda ee maamulka deegaanka lafoole ee gobolka shabeellaha hoose warka ka soo baxay dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu sheegay in dhaawac cusub ka soo gaaray mas-uuliyiinta iyo askarta ee la socotay sida ay hadalka u dhigeen dhinaca kale ma jirto waxwaro ka soo baxay maamulka deegaanka lafool ee gobolka shabeellaha hoose iyo kan ceelasha biyaha ee duleedka magaalada caasimada ah muqdisho kaasoo ku aadan qaraxa maanta ka dhacay duleedka deegaanka ceelasha biyaha ee- ee duleedka muqdisho inta badan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weeraro xoogan oo u badan qaraxyo miino ah ka fulisa wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka muqdisho iyo afgooya ee gobolka shabeellaha hoose xildhibaanada cusub ee dhowaan uu soo xulay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa madaxda jubbaland ku eedeeyey burburinta maamulka jubbaland cabdiraxmaan koronta ayaa warkan ka soo dariyay magaalada caasimada ah ee muqdisho siciid nuur oo ka mid ah xildhibaanada isbedel doonka maamulka jubbaland ayaa eedan culus u jeediyey madaxweynaha dib loo doortay ee jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe xildhibaan siciid ayaa waxa uu sheegay in axmed madoobe uu geystay ilaa haatan wax dhagaha dadka shacabka reer jubbaland ay dhagahooda weli aysan ka go-in islamarkaana uu weli u wada dhibaatooyinka u geysanayo shacabka reer jubbaland sidoo kale waxa uu sheegay xildhibaan siciid nuur in axmed madoobe uu yahay mid ka mid ah hogaamiyaashii ku fashilmay muddadii uu hogaaminayay maamulka jubbaland islamarkaana haatan la joog waqtigii meesha laga saari lahaa lana heli lahaa isbeddel degdeg ah axmed horta ma taqaanid waa gacanta midig oo al-shabaab waana gacanta midig oo kenya maxaan ku cadaynaynaa maxaan ku waxaan ku cadaynaynaa cadeynaynaa waa naqaanaa wakiilkan bilaari ahaa shafigii ugu horreeya qof islaam ashaabanaya koonfurta soomaaliya ku gurooyuu ahaa shalay wixii uu geystay ee dadka u geystay ilaa hadda dadka dhamadana waa ka dhawaaqayaan welina sidii bay u wadaa hawsha iyada ahaa saacadda la tuumana waa waa double agency maaha waa third agency Haye.
saddex saddex wakaadood baa saaran tii beenta ahayd oo nimanka bilaayiinta soomaaliya xaraashay wakaalo wakiil buu ka yahay wuxuu kaloo wakiil ka yahay kenya wuxuu kaloo wakiil mitarisa ka yahay nimanka aad sheegtay oo gobollo dowlad iyo hayso gobollada eh, jubbada dhexe iyadoo ay saas tahay axmed oo ay lacagta bixisha wada cunaan oo ilaa haddana uu ka maarmila yahay waa yahay
dhibaatada sirsaadahaasoo shacabka jubbaland lama qabo dhanka kale xildhibaan siciid nuur oo ka mid ah xildhibaanada isbeddeldoonka maamulka jubbaland ee dhowaan loogu dhawaaqay magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee jubbaland ayaa waxa uu sheegay in sababta keentay in saddex madaxweyne lagu doorto magaalada kismaayo ay tahay in meesha laga saaro axmed maxamed islaam axmed madoobe oo uu sheegay inuu la shaqeeyo dowladda kenya oo dhibaatooyin ka wada gobolada dalka islamarkaana xiriirka kala dhexeeya dowladda soomaaliya uu yahay mid aada u xun
baahida keentay labada madaxweyne in la doorto oo isbedeldoonka ay kasoo dhex baxaan haye
baahi daruurigaha keentay barasharka iyo dhaqaalaha iyo xoogga iyo doobka ay kenya loo daba daadan tahay darteed isbedeldoonku madaxweyne iyo labo iyo saddex iyo afar intaba waa u baahan yihiin ummadda soomaaliyana waa u baahan tahay inta laga helo waa wax saxa haye anigu madaxweyne ahay ayaana isdoortay weli walba inuu baasaanka u daruuro oo uu isla madaxweynimo sheegto waa sharci kan axmedna xalaal waxaa ka dhigaya oo waxaad usheegtaa waxa ka axmedna xalaal ka dhigaya ila waa isdoortay kuwii kalena xaaraan ka dhigaya magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee jubbaland waxaa haatan ka jira ilaa saddex madaxweyne oo kale ah cabdinaasir seeraar xildhibaan cabdirashiid xidig iyo madaxweynaha dib loo doortay ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxayna dhammaantooda dhowaan lagu caleemo saaray magaalada kismaayo inkastoo siyaabo kala duwan oo caleemasaarka madaxweynayaasha uu kala dhacay axmed maxamed islaam axmed madoobe oo muddo sannado ah maamulayay magaalada kismaayo islamarkaana jubbaland madaxweyne u ah ayaa dhowaan si gooni ah waxaa lagu caleemo saaray xarunta madaxtooyada ee jubbaland ee kismaayo waxaana ka qaybgalay caleemasaarkiisa madaxweynayaashii hore ee soomaaliya kuwa dowlad goboleedyada iyo kuwa haatan jira waxaana isbedel doonka ee saacado kadib ay shaaciyeen i- in iyagana ay iscaleema saareen dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa gebi ahaanba meesha ka saartay doorashooyinkii jubbaland ka dhacay ee saddexda madaxweyne lagu doorto waxayna sheegtay in dhowaan la qaban doono doorasho lagu dooran doono madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka jubbaland inkastoo maamulka axmed madoobe uu arrintaas uu kasoo horjeestay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa maanta magacaabay labada madaxweyne ku-xigeen ee maamulkiisa cabdimajiid cabaas aadan ayaa warkan kasoo diray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta barqadii magacaabay labadiisa ku-xigeen waxaana madaxweyne ku-xigeenka koowaad loo magacaabay mudane maxamuud sayid aadan halka madaxweyne ku-xigeenka labaadna loo magacaabay cabdulqaadir xaaji maxamuud lugadheere oo labadooduba xilalkan horey u hayay afartii sano ee aynu kasoo gudubnay labada mas-uul ee uu magacaabay axmed maxamed islaam madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa tan iyo intii uu xilka hayay afartii sano aynu kasoo gudubnay aanu jirin khilaaf shaacbaxsan ee soo kala dhexgalay isaga iyo mas-uuliyiinta mar labaad ee uu maanta magacaabay tan iyo markii maamulka jubbaland dhowaan magaalada kismaayo ay ku qabteen doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ayaa dowladda soomaaliya waxa ay marar badan soo saartay war-saxaafadeed ay soo saartay taas oo ay ku sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashooyinkii kismaayo lagu qabtay balse maamulka jubbaland oo dhankooda war-saxaafadeedkaasi jawaab ka bixiyey ayaa sheegay in maamul weliba uu xor u yahay in uu doorashooyinkiisa qabsan karo uuna u madax bannaan yahay taasi oo ay ku carabaabeen in dastuurka qabyo-qoraalka dalka uu awood u siinayo iyadoo uu jiro khilaafka ka dhashay doorashooyinkaasi ayaa dhowaan dhinaca kale magaalada kismaayo lagu caleema saaray madaxweynaha maamulka jubbaland ee dhowaan lagu doortay magaalada kismaayo mas-uuliyiinta ee mar kale uu magacaabay hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa siyaasiyiinta waxay isweydiinayaan tallaabada xigta ee dowladda soomaaliya ay ka dhihi doonto magacaabista maanta uu sameeyey madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe marka laga tago magacaabista uu maanta magacaabay madaxweynaha maamulka jubbaland labadiisa ku xigeen ayaa weli waxaa taagan khilaafka u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland kaasi oo saameyn ku yeeshay wada shaqaynta ka dhexaysay hay-adaha maamulka jubbaland iyo hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana la ogeyn halka uu ku dhammaan doono khilaafka cabdilmajiid cabaas aadan fantastic taliska ciidanka boliiska ee galmudug ayaa war ka soo saaray dalalka qorshaysan oo maalmihin lasoo dhaafay mas-uuliyiin ka tirsan maamulada puntland ee galmudug lagu geysanaya gudaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug waxaa maalmin u dambeeya kusoo badanya dalalka qorshaysan kuwaasoo loo geysanayo saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta maamulada ka arrimiya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug dhibaatada ka dhacda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee maamulada puntland ee galmudug ayaa waxaa war ka soo saaray taliska ciidanka boliiska ee deegaanada galmudug maxamuud cilmi gulaaf oo ah taliyaha ciidanka boliiska ee galmudug ee magaalada gaalkacyo gobolka mudug oo la hadla raadiyo hadaado ayaa sheegay inaysan amnidarre ka jirin magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee maamulka galmudug wuxuu sheegay in ciidamada ammaanka ay xil kasta ay ka hulayiin siday u sugi lahayeen amniga deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee galmudug oo maamil lasoo dhaafay ay kusoo badayeen dalalka loo geysanayo maamulada puntland iyo galmudug oo si wadajir uga aramiya magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee maamulka galmudug magaalada amni daro badani kama taagna waa magaalo ummad badani ku nooshahay way iska dhacaan shilal ama dhimasho ama dad gaari ha geysteen oo la garanayn ama deegaamada dadka beelaha wada deganaa ka dhaceen laakiin hadda wax amni daraa oo culus oo la garan karo la faahfaahaya kama jiraan gobolku nabad wey ciidanka booliiska isku dhabka iyo kuwa labada qayb goboleed ee puntland iyo galmudug iyo ciidan kale oo ayaguna xasilinta militariga xooga dalka oo jooga oo oo iyaguna ka mida qayb dhammaantood nabadda ayay ka shaqeeyaan gobolka midug iyo deegaamadiisa xaaladuna aad ayay u degan tahay gobolka abaarihiina ilaahay waa ka qaaday sidaa wey walaal arrimahaas waxaa ka hadli kara taliyaha qaybta dhinaca puntland iyo taliyaha ciidanka isku dhafka oo boliiska laakiin aniga dhinaca galmudug baan joogaa dadku wax ku gaareenna waxaan leenaha allaala naxariisto kolley oon hadda cid loo garanayana nalooma sheegin waxyaabahaas waxay ka mid tahay amni darrada oo soomaaliya oo dhan ka jira maxamed cilmi gulaaf oo ah taliyaha boliiska magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug oo sii hadlayay ayaa sheegay in dhibaatada ka dhacda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug ay isku howlaan waxgaradka deegaankaas islamarkaasna hadda ay ku jiraan sidii loo dhamayn lahaa islamarkaasna dhibaatada ka jirta gaalkacyo meesha looga saar lahaa ciidanka iyo shacabka wada shaqayn baa ka dhaxaysa qaab waxay u dhisan yahay guddi amni baa gobolku leeyahay oo maamul oo gudoomiyaasha gobolka guddi amni oo wuxuu leeyahay odayaasha dhaqanka arrimahaas oo dhani waxay la shaqeeyaan oo amraan oo hawlgeliyaan waa ciidamada booliiska iyo ciidamada militariga ee xasilinta ee gobolka midig ku wada nool xaaladuna aad ayay u degan tahay boqolkiiba boqol Een, ciidanku shacabka ma dhibaateeyaan Ee, sanad kasta waxaa tababar armista dib loogu celiyaa shacabka siday ugu shaqayn lahaayeen si wan maadaama ilaahay abaartii naga saaray ee ilaahay uu nabad iyo roobna siiyey in la iska kaashado amniga een, amnigana laga wada shaqeeyo shacabkuna ay gacan ku siiyaan sidaas ayaan ugu baaqay maalmin lasoo dhaafay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug waxaa ka dhacay dalal qorshaysan kuwaas oo geesinaya kooxo hubaysan la aqoonina halka ay ka tirsan yihiin waxaana inta badan mas-uuliyadda weerarada ka dhaca gaalkacyo sheegtaa xubna ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab wasiire ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in dadka ugu badnaa ay ku barakaceen fatahadda webiga shabeelle ee maraqaybo ka mid ah deegaanka hirshabeelle bashiir cabdulaahi casmaan wasiirka maaraynta musiibooyinka hirshabeelle cabdi mahad qoorgaab ayaa ka hadlay fatahaadii uu sameeyey webiga shabeelle Eh, iyadoo sanadkii hore ee labada kun iyo sideed iyo tobanka aanay dadkii kasoo eh, kasoo weli kasoo eh, kasoo bixin oo xaaladii adkeed ayagoo ku jiraan ayaa abaartii haddana ku dhacday oo labada kun iyo sagaal iyo tobankii Eh, sidoo kaleentood s- roobkii dayrta ayaa wuxuu curtay eh, toddoba-iyo tobankii eh, bishan eh, octoobar ayaa xo- roobkii ugu xooga badnaa ka da-ay eh, eh, deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle sida eh, degmada beledweyne iyo degmada jowhar iyo sidoo kalentood eh, degmada beledweyne beled- degmada eh, buulabuurte jalalaaqsi iyo degmada mahaday Eh, sidoo kale webiga shabeelle ee mara bartamaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ah mid eh, saameyn weyn ku yeeshay kuna lahaa weligii Eh, waxa uu saameyntaa ku yeeshay degmada beledweyne eh, waxay ku jirtaa deegaanada uu webigu ka koreeyo sidaa darteed eh, degmadii beledweyne waxaa ku soo fatahay eh, maalintii 17 oktoobar ee 2019 maalintii ay aheeday waxaa ku soo fatahay biyo aad u fara badan oo ka soo baxay eh, afarta xaafadood kusoo kusoo baxay kadib dadkii waa ay ka kala eh, way ka qaxeen waxayna u qaxeen meelaha dhulkoodu aad u u sarreeyo sidoo kalentood eh, tobankii eh, bishan ama tobankii octoobar sidoo kalentood webiga shabeelle waxaa laga deeyey eh, meel la yidhaahdo daymasame oo asaguna baabi'iyey ummad badan eh, beero badan sidoo kalentoodna eh, degmada mahadaay eh, waxaa ka baxay iyaguna eh, biyo aad u fara badan oo kuwana korshub ahaa kuwana ahaa maxaa la yidhahdaa buq la yidhahdo hurwaay oo ilaa iyo martay in ka badan maxaa la yidhaahdaa eh, meel la yidhaahdo meel la yidhaahdo waxay marayaan eh, obaale hurwaay califoldheere qurac madoobe warar dhaxleey waraciise ceelka eh, cusub eh, iyo geelaaf ilaa halahaas eh, buq ka baxday Eh, meeshaas ayaa intaas oo dad iyo intaasoo beero ah saamaysay oo baabi sidoo kale waxauu ka hadlay dadkii ugu badnaa ee ka barakacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiran asigoo sheegay in dadkaasi ay u baahan yihiin gargaar in lala soo gaaro Eh, sidoo kalentood eh, xaaladda beledweyne oo ah tan ugu xumeeday eh, sanadkii hore ka dad gaaraya afar boqol iyo konton kun oo qofood ayaa sanadkan maxaa la yidhahdaa dad lagu qiyaasaya afar boqol iyo konton kun oo qofood ayaa kusii barakacaya waxaan ugu baaqaynaa dowladda dhexe eh, dowladda federaalka soomaaliya uu hogaaminayo eh, maxamed cabdulaahi farmaajo Eh, sidoo kalentood eh, wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka ee heer federaal sidoo kalentood hay-adaha eh, ku lug leh dhammaan hay-adaha ku lug leh xaaladaha humanitarianka ama ka shaqeeya safe livinka ee badbaadiya nolosha Eh, waxaan baaq dheer cod dheer iyo cod gaaban ugu diraynaa inay ka soo gaaraan dadkan ku dhibaataysan eh, degmada beledweyne buulabuurte jalaalaaq degmada mahadaay iyo degmada jowhar gaar ahaan iyo guud ahaan dowlad goboleedka hirshabeelle meel kasta oo ay yihiinba waxaa dhex mara webi webigaas marana waxa uu ku fatahayaa meel kasto wuxuu baabi'iyey xoolihii wuxuu ka baabi'iyey eh, maxaa la yidhaahdaa eh, guryihii wuxuu ka baabi'iyey maxaa la yidhaahdaa beerihii sidaa darteed dadkii beerihii tacbanayna beerihii ay usoo bixi lahay ma haystaan dadkii maxaa la yidhaahdaa eh, ewel iska dhibaataysnaa ee i d b-yada ku jirayna wuxuu ugu galay biyihii i d b-yada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo qaar ka mida degmooyinka gobolka hiiraan waxaa ka barakacay dad aad u fara badan kadib markii webiga shabeelle uu fatahaad sameeyey maamulka somalilan ayaa sheegay in ciidamo kale ay geyn doonaan goobihii dhowaan ay ka baxeen ciidamada u goostay dhanka maamulka puntland cabdisataar axmed
kadib markii maalmo ka hor deegaanada somalilan ay ka goosteen ciidamo u joogay gobolka sanaag ayaa maamulka puntland waxa ay sheegeen in ciidankaasi ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee u joogay gobolka sanaaga maxamed axmed dhuunqalaal oo ah sarkaal ka tirsan ciidanka militariga ee somalilan ayaa sheegay in ciidamo suga amniga ay geyn doonaan goobihii ay faarujiyeen ciidamada somalilan ee ku biiray maamulka puntland waxauna sheegay in halkaasi waxauna sheegay in aysan suurtagal ahayn in ciidamo kale ay ka goostaan maamulka somalilan islamar ahaantana ciidamadoodu ay ku qanacsan yihiin inay u dagaalamaan maamulka somalilan maxaa hayganameyno lacag way qaataan mushaar way qaataan mushaar way qaateen waa ka badbadin xagga waa ka qaataan xaggana waxbee walba ka qaadi jireen awood awood baa ka xuli jireen
waa gartay haa ciidan fara badan baa jooga waa joogaa niman halkan waxaanu dadoominimo gaarka haynaa waxaanu ka arkaynaa wadadoomina xaar xaar xaar iyo sabeedo waajo waayeel baa maarta maaha waa niman yaryar oo dhalinyaraha oo wax macquula maaha waa dhalinyaro dhalinyaro wey dhalinyaraduna hadda halkan gurigu guriyar uga buugsamay asxaabta walahi waan ku yidhi waan ku yidhi dhalinyaradu waa qaadxun oo dadka qaad qaadku qaatay weeyo nimanka ka qaado meesha hadda maanta ku adkaata maa meesha kale yaacaya kuwaasaa maalinta haddana noo soo yaacaya iyagiyo kuwa u wataan baa haddana soo noqonaya maxamed axmed dhuunkalaal ayaa ugu dambeyn waxa uu sheegay inaysan aqbali karin in ciidanka somalilan ay marna puntland ku biiraan marna somalilan ay ku sooblalataan islamar ahaantana waxa uu sheegay in ugu dambeyn ciidamada somalilan ay ku dhiirigeliyaan inay ka tirsanaadaan maamulkooda islamar ahaantana ay u ballanqaadayaan saanad ciidan iyo mushaarkooda la magacaabo shaqadeedu waxay tahay ilaalinta xaduudaha bas wax kaloo qabanaya male guddigan waxay tagayaan xaduudda annagu bataan xooluhu hadday bataan bataan goosa lagama waayo qaar luma lagama waayo qaar bahalfuno lagama waayo waskaba waaba waa tiradaafnado dabeel baa dhacaysa dabeel baa hadalkaaga qaar maqli maayo dabeel baa dhacaysa hadalkaaga maqli maayo guno waa qaataan oo duurjoog waa qaataan oo mushaar way qaataan oo duras way qaateen wadaha wada daldara weyo marba garanaysaa waa wadankoodii markoodana way sadaqeey imaadeen waa ciidoodii hooyooyinkood iyo aabahood baa jooga aabahood hooyoo baa meesha waa annagaana waxaanu leenahay eeyaada loo yimaado waa yar magaranaysa darogseene ciimadii hala daayo eeyi laakiin aqbali mayno waxaanu ka aqbalayno maha mara sii yax mara soo yax hadalka maxamed axmed dhuunkalaal oo ka tirsan militariga somalilan ayaa ku soo aadaya xilli maalmo ka hor ciidamo kasoo goostay maamulka somalilan ay kusoo biireen maamulka puntland iyadoo ciidamadaasi lagu soo bandhigay degmada ceel guho ka tirsan gobolka sanaaga warka duura kala socotaa raadiyaha cadawnagantaas tan kulan dambe duur wanaagsan